calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxa ee idaacadda radio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo heshiis la saxiixday kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay wararkii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo ciidamada deegaanka uu ka socdo waxaa kaloo aad ku maqli doontaan warka subax somalilan oo puntland ku eedeysay inay qayb ka tahay dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood wararka dhinaca caalamkaaan idiin haynana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirkii ku dhuftay turkiga iyo soomaali weli la laayahay qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhagaysan doontaan warka subax ee idaacadda radio kismaayo waxaa idiin soo jeedinaya anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq
isku soo laabasho wanaagsan dhegaystayaal aa ku bilowne madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa heshiis lagu aasteeyey xafiiska qaramada midoobay la saxiixday kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya munaasabadda saxiixan oo ka dhacday qasriga madaxtooyada galmudug ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug guddoomiyaha gobolka galguduud iyo weliba maamulka caasimadda madaxweyne madaxweyne qoorqoor ayaa uga mahad celiyey booqashada wafdiga ay hogaaminayso kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay iyo sida qaramada midoobay uga go-an tahay in xarun rasmi ah ay ka sameeyaan caasimadda dhuusamareeb ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo kusimaha iyo ergeyga gaarka ah ee kusimaha qaramada midoobay ayaa beeray geedo astaan u ah dhiraynta galmudug cagaaran mustaqbalka dhow imankana laascano somalilan ayaa maamul goboleedka puntland waxa ay ku eedeysay in ciidamo kusoo daabulaysa aagga tukaraq oo horey ay isugu haysteen labada maamul waa somalilan iyo puntland qoraal ka soo baxay somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in xaaladda laascano ka taagan ay tahay mid ka weyn tabasho bulsho balse ay tahay qorshe ay ku midaysan yihiin kooxo cadow ku ah jiritaanka iyo madax bannaanida somalilan waa sida lagu qoray war-saxaafadeeda ay soo saartay somalilan somalilan ayaa waxa ay uga digaysaa ayaa layidhi dowladda soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka puntland in ciidamo tiro badan ay keentay xuduudda labada deegaan ee u dhexeeya tukaraq halkaasi oo ay isku haysteen horey ay ugu dagaalamayeen somalilan iyo puntland dhanka kale somalilan waxa ay sheegtay in ay weli ka go-an tahay dhaqangelinta go-aanadii ahaa xabad joojin aan shuruudi ku xirnayn waxayna dhanka kale dagaalka kula jirto ay ku eedeysay in aysan diyaar u ahayn in ay xabad joojin ay sameeyaan guddiga aaya ka talinta s c ee fadhigeedu yahay magaalada laascaanood ayaa ku eedeeyey somalilan in ay dhibaato ba-an ay u geysatay shacabka ku nool gobolka sool islamarkaana ay jirtay dhammaan adeegyadii muhiimka ahaa sida korontada biyaha internetka telefoonada iyo weliba aaladda lacagaha lagu isticmaalo qoraal ka soo baxay guddigaasi oo uu ku saxiixan yahay afhayeenka guddiga aaya ka talinta s c caaqil cabdirasaaq maxamed xasan ayaa waxaa lagu yidhi barakaca dadka rayidka ah ee laascaanood waa arrin si toos ah uga dhalatay ficilada somalilan iyo sheegashada ah in aysan gargaar bini-aadannimo la gaarsiinin dadka laguna jeesjeesay guddiga ayaa sheegay in ay aada uga walacsan yihiin duqaymaha aan loo aaba yeelaynin ee ku dhacaya goobaha caafimaadka goobaha cibaadada iyo weliba goobaha dadweynaha somalilan ayaa ku eedeysay dilka dhakhtar saah dilka dhakhtar lagu dilay custaalka gargaar ee magaalada laascaanood taas oo ay duqayni ku dhacday waxa ay guddiga sidoo kale ay ku eedeeyeen somalilan in ay xirtay wadda waddada aada dhanka tukaraq arrintaas oo ay sheegeen in ay sababtay in dadkii dhaawaca ahaa ee la geyn jiray custaallada magaalada garowe aysan hadda helaynin adeeg caafimaad oo deg deg ah oo loo qaado dhinaca garowe dhanka kale guddigan ayaa beeniyey in somalilan ay wax gargaar ah oo bini aadanimo ah gaarsiisay magaalada laascaanood ee colaadda ay ka taagan tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda akhbaaraadkii dhinaca dibadda hase ahaatee xubintii ciyaaraha imankan akhbaaraadka dhinaca dibadda tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay dalka turkiga iyo syriya ayaa haatan kor u dhaafaya shan iyo labaatan kun oo qof oo shaqaala shaqaalaha gurmadka deg dega ah oo howlahooda samata bixinta wada ayaa qaarkood soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka sidoo kale shan qof oo soomaali ah oo ku dhintay dhulgariirka ayaa shalay la aasay iyadoo afar iyo toban hablood oo soomaali ahna ay ka mid ahaayeen dadka weli la-yahay wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka ku dhuftay turkiga iyo syriya ayaa sheegaya in khasaaraha uu intaasi kasii badan karo oo ay jiraan dad badan oo hadda la baadigoobayo warkii subaxeed kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaa intaan ku kulmayno kowda duhurnimo warkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo